madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka kulan afur kula qaatay culummada soomaaliyeed isagoo la wadaagay muhiimadda isku xirnaanta culummada shacabka iyo dowladda oo lafdhabar u ah qarannimada soomaaliya madaxweynaha ayaa culummada ku bogaadiyey kaalintooda muhiimka ah ee ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada dib u heshiisiinta iyo xalinta dadka isagoo si gaar ah u xusay doorka ay ka qaataan wacyigelinta bulshada ee la xidhiira arrimaha horumarinta diinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in culummada ay tiir muhiima u yihiin dowladnimada iyo horumarka dadka ay ku dhiirigeliyaan in ay sii xoojiyaan doorkooda hogaamineed ee bulshada iyo garab istaagga dadaalada dowladdu ay ku xoojinayso nabadgelyada sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa culummada ka dhageystay talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan xoojinta dowladnimada iyo sidoo kale la dagaalanka arrimaha musuqa iyo horumarinta arrimaha diinta